Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab ayaa ka warbixiyay horumarka ballaaran ee laga gaaray dhismaha iyo horumarinta caasimadda sidoo kalena xaaladda amniga ayuu ku tilmaamay mid hagaagsan qorshe howleedka maamulka gobolka banaadir waxa ay mar walba ku tilmaam ka tilmaam qaataan qorshaha guud ee xukuumadda ku hogaamiso dalka horumarka iyo hagaajinta caasimadda oo ah howsha maamul ahaan aan u xil saarannahay waxa ay horseed u tahay yacni hagaagga guud ee qaranka annaga oo ka duulaynaa mabda-aas ku dhisan isla jaanqaadka waxqabadka heerarka kala duwan ee dowladda heer gobol iyo heer qaran waxaan ku dadaalnay in qorshayaasha hortebinta noo leh ay noqdaan kuwa ka tarjumaya mudnaanta iyo muhiimadda heer qaran ah maadaama ay danaha caasimadda iyo kuwa qaranka ay yihiin laba isku sidkan oo aan isinaba u kala socon karin mudane marwooyin waxaa alla mahaddiisa inaan caawa u dabaaldegayno waxqabadka xukuumadda saddexdii sane ee lasoo dhaafay didibada u taagtay isbeddel dhinacyo badan leh oo laga gaaray dhinaca amniga dhaqaalaha xidhiirka caalamiga ah dowlad dhiska iyo dimuqraadaynta iyo arrimaha bulshada iyo qeybaha kale ee muhiimka u ah geediga qaran geediga qaran dhiska soomaaliya mudanayaale marwooyin haddii aan nahay maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee muqdisho waxaa maamuus noogu filan in caasimaddu tahay muraayadda ugu muuqaalka qurxoon ee laga dheehan karo guulaha laga gaaray qorshayaasha qaran iyo barnaamijya siyaasadeed ee xukuumadda waxaa xusid mudan in xasiloonnida caasimadda ka jirta saddexdii sane ee lasoo dhaafay ay tahay marag marag furka ugu weyn ee dadaalka iyo waxqabadka xukuumadda nabadgelyada ka jirta caasimadda saddexdan sano lasoo dhaafay waxay horseetay in magaalada muqdisho ay horumar ka sameyso dhinacyo fara badan dhinaca dhaqaalaha dhinaca dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka iyo in shacabka soomaaliyeed aada la socotaan ee ku dhaqan caasimadda oo ku dhowaad hal milyan oo qof ay iska diiwaan gelisay siday uga qayb qaataan doorashada tooska ahayd la doonaya dalka inay ka dhacdo haddii ilaa yidhaahdo ee inaad usoo doortaan maamulkii maamuli lahaa maanta muqdisho waa magaalo ay muuqaalkeeda heer gobol mudan almarwooyin si guud waxaan maamul ahaan ku faraxsannahay in ay wax badan oo adeegyada ay caasimadda iyo bulshadeeda u baahan yihiin ay si guul ah noogu suurto galeen annaga oo ku howlgelayna jihaynta iyo tilmaamaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo barnaamijyada siyaasadeed ee xukuumadda dan qaran ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ugu dambeyn waxaan u hambalaynaynaa xukuumadda dan qaran oo intii ay xilka haysay guulo la taaban karo ka soo hoysay barnaamijyadii siyaasadeed ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u wakiishay ra-iisul wasaaraha iyo guud ahaan xukuumadda waxaana rajaynaynaa in dhammaystirka howlaha inta ka hartay ay si dhaqso ah noogu suurto galaan si loo gaaro yoolka qaran ee ku qotoma horumar iyo nolol hagaagsan oo ay dadka soomaaliyeed helaan